and information.
subax wacaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laantaab soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c waa subaxnimo arbacaad taariikhduna ay tahay koob iyo tobanka bisha oktoobar ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan moojada gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah gabadha soomaaliyad ah iyo weliba afar carruur oo ay dhashay oo dab gurigooda qabsaday ugu dhintay magaalo ku taalla dalka finland habeennimadii baa guriga dab qabsaday dabka oo ka bilowday macnaha sawnada meesha kuloleysada meesha la isku kululeeyo halkaas ayuu ka bilowdaa la yiri sida maqalkaygu ah kadibna macnaha qiiqii baa diray reerka macnaha
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan hal-abuurka haweenka ganacsiga magaalada muqdisho warbixin iyaduna ka hadlaysa xaaladda dadka baahiyaha gaarka qabee dowlada deegaanka soomaalida iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa salaasadii sheegay in israa'iil ay garab taagan yihiin xilli maraykanku isu dayayo inuu dejiyo xiisadda ka taagan bariga dhexe ee uu dheliyey weerarkii ay maleeshiyada xamaas halkaasi ka fuliyeen isagoo sidoo kale ku ballan qaaday in maraykanku uu sii wadi doono taageerada israa'iil ee ay iskaga caabinayaan waxaa ugu yeedhay gumaadka lagu dilay in ka badan kun qof oo ay ku jiraan afar iyo toban qof oo maraykanka u dhashay waxaana uu yidhi hadda waa inaynu dhayda ka caddayno waxaannu garab taagannahay israa'iil waxaannu hubin doonnaa inay haystaan waxa ay u baahan yihiin si ay u daryeelaan muwaadiniintooda naftooda u difaacaan islamarkaana ay uga jawaabaan weerarkan islamarkaana ay uga jawaabaan weerarkan cudurdaar male argagixisanimadu ayaa uu yidhi madaxweyne jo biden askari ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka oo lagu eedeeyey inuu xogo militari oo xasaasiya siinayay dalka shiinaha ayaa qirtay inuu dembigaasi galay oo shirqool la maleegayay sarkaal ka tirsan sirdoon shisheeye islamarkaana uu laaluush qaadanayay sidooda ay dacwad ogayaashu sheegeen wineng zow oo lix iyo labaatan jir ah ayaa bilowgii qirtay dembiga markii la soo eedeeyey oo ahayd afartii bishii ogost ee sannadkan iyadoo waaxda cadaaladuna ay ku eedaysay zow inuu ka howlgelayay saldhigga ciidamada ee ku yaala degmada vanjura ee magaalada los angeles inuu maleegayay shirqool uu kaga helayey amaba ku helayay ku dhowaada shan iyo toban kun oo dollar oo laaluusha iyadoo uu ka helayay sarkaal ka tirsan sirdoonka shiinaha isagoo lacagtaasina dhaafsanayay xog sawiro iyo muuqaalo la xidhiidha carbiska ciidamada badda howlgalladooda iyo weliba tashiilaadka ay haystaan xogta ayay ka mid yihiin qorshayaasha carbis ballaaran oo militariga maraykanku uu ka samaynayo aagga indio bacific taasoo lagu faafiyey faahfaahiyey xogta gaar ahaan goobta iyo weliba wakhtiga ay dhaqdhaqaaqyada ka samaynayaan iyadoo dacwad ogayaashuna ay sidaasi sheegeen sarkaalka shiinaha ayaa askarigan u sheegay in xogta looga baahan yahay cilmi baadhis dhaqaalaha badda ah si loogu sameeyo islamarkaana loogu jaangooyo maalgashiga waa sida uu sheegay dhegeystayaal qodobadii wararka addanka ugu waaweynaana waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qeybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka waxaan ku balowna dhegaystayaale magaalada la yidhaahdo fanda oo ku taalla duleedka magaalo madaxda dalka fiinland ee helsinki ayaa lagu soo warramayaa in qoys soomaaliya uu ku gubtay gurigii ay degganaayeen iyadoo ilaahay u naxariistay hooye la odhan jiray sahro macalin ibraahim iyo weliba afar carruuro ay dhashay halkaasi la sheegay inay dabka ugu dhinteen cabdulqaadir axmed macalin oo qoojo ku magac dheer ahna ilmo adeer ay yihiin aan idhaahdee marxuumadda dhimatay ayaa haddaba waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil uga warramay sida ay wax u dhaceen wallaahi waa arrin macnaha masiibo ah waxay wax ku dhaceen manaha habeenimadii baa guriga dab qabsaday dabka oo ka bilowday macnaha sawnada meesha kuloleysada meesha la isku kululeeyo halkaas ayuu ka bilowdaa la yiri sida maqalkaygu ah kadibna macnaha qiiqii baa diray reerka macnaha waa tahay qiiqii dabka kasoo baxay ayay u dhinteen markaas ayay u dhinteen macnaha allah allah unaxariistee hooyada iyo afarta caruur ahi aamiin
waa tahay afarta caruur ah qoojow da-doodu maxay kala ahayd wallahi sideed jir baa ugu weyn laba jirna ugu yaraa
waa hagaag ma gabdho iyo wiilal ayay isugu jireen
laba gabdhood iyo laba wiil bay ahayn
waa tahay markaa iminka dee kolley baaritaan ayaa socda xaggee ayay wax marayaan
wallaahi baaritaan macnaha oo waxaa socda keliyaha mataqaanaa waxaan siday u dhaceen iyo waxa sababay macnaha in guriga dab uu qabsado baaritaan baa socda lakiin baaritaan wax dembi oo meesha ka jira dambi ka dhacay meesha ma jira leeyihin oo boliiska saas buu yani markii ugu dambeysay warbaahinta ku sheegay waa hagaag gurigu ma meel keli ah ayuu ku yaalay mise guryo kale ayaa ku qabsanaa haddii maya guriga waa falaad waa guryo kalea ku qabsan guriga guriga ugu hooseeya buu ahaa markaa dabkii ma gaadhay guryaha kale
maya rarihi kale dabka maba gaarinba may maba gaarin waa tahay jaaliyadda soomaalida ee degan magaalada fanta ma ballaaran tahay
wallahi aad bay u ballaaran yihin waa jaaliyad aada u baaxad weyn waay inta helsinki degan oo kale oo baa degan helsinki baa ka badan laakiin dad aada u fara badan baa degan waa jaaliyad macnaha community aada u ballaaran waa tahay maydkii weli lama aasin ma la garanayaa xilliga la aasaya haddii ilaha idmo
wallahi ilaa weli hadda la garan maayo dhakhaatiirtii baa laga sugayaa macnaha shahaadada mataqaana dhimashada shahaadada dhimashada qofka mar la siiyo ayay macnaha mujtamaca soomaaliyeed iyo masaajidada diyaar u noqonayaan in la aaso qoyskaasi waa tahay waxaa igu maqaalo ah qoojow in magaaladaas ay calankii ay caanka ku ahayd iyo calankii dalka finlandba hoos loo dhigay markaa taasi waa arrin ayay muujinaysaa saamaysay guud ahaanba dalka finland iyo magaalada fanda wallahi magaalada fanta iyo macnaha madaxdeeda macnaha waxay aada iyo aada magaranaysaa reerkana macnaha sboorti fiican baa la siiyey oo waxbarashadii wasaaradda waxbarashadii booliskii dadkii dhan baa isugu tegay magaaladana qayb bay ka noqoto ninka bromesterka magaalada heesta ayaa calankiina hoos loo dhigay arrin aad mucjiso waa bay noqotay in afar carruur iyo hooyadood hal mar ay ku baxaan
waa tahay allaha u naxariisto samariya iimaanna dhammaantiin aad ka siiyo aadna waad u mahadsan tahay aamiin adigaa mudan walaal cabdiqaadir
wagaag dhegaystayaal kaasina waxau ahaa cabdiqaadir axmed macalin oo u warramayey waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil magaalada muqdisho oo ka socda dibudhis ballaaran ayay ku soo badanayaan shirkado yaryar oo ay igleelayaan haweenku kuwaasoo ay ku jiraan qaar farsameeya agabka guryaha iyo weliba qurxinta xafiisyadu waxaana ka mid ah shirkada jeegaan lagu magacaabo oo hadda ay ka howlgalaan shaqaale isugu jira soomaali iyo weliba ajaanib wariyaha v o a cabdicasiis barro ayaa haddaba xarunta shirkadaasi booqday islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey
shaqada halkan taalla maalin walba waa noocan dhammaan waa mid u baahan xirfad gaar ah oo gacanta laga qabanayo dhallinyaradan waxay u bixinayaan juhdigan si ay mustaqbalkooda u dhisaan shirkadaha yaryar ee soomaaliya dhowaan laga hergeliyey waxaa qaarkood yagleelay haween dhallinyaro ah oo faham fiican ka haysta ganacsiga fardowse shariif waxay iyadu la timid shirkaddan yar oo farsamaysa qalabka guryaha iyo xafiisyada waxayna sheegaysaa in qalabkan iyo farsamada ay halkan ku haysa ay macaamiishooda uga maarmi doonaan alaabihii xafiisyada iyo xaafadaha ee dibadda laga keeni jiray
kambaniga waxaa aasaasay labaatanii koodii agoosto labada kun labaatankooda aasaasay waxaa iigu dhaliyey ani waxaa wax kusoo bartay bannaanka wax kusoo bartay markaa bannaanka wax kusoo bartay noloshii xaggaa ogaa xafiisyada xaggasoo u qurux badnaayeen guryihii xaggasoo u qurux badnaayeen maqaayadihii noloshii xagga iyo quruxquruxdii xagga oo wadankaa imaaday wadanka markaa imaaday meel walba wixii aqaanaa ka raadiyey ka waayey wixii dadkii inay bajet ka haystaan qarashka buxo haddana wixii qorxanaa inaysa helaynin aa dareemay markaasa waxaan ku gaaray in barnaamij saan aa sameeyo anaa kooda horeba waxaa ku fikiraya dukaan inaa samaystaa ku fikiraya dukaankii aa rabay qaabkaa rabay qof iigu sameeyaa waaya oo iigu qorxiyo gurigeyga inaa quruxsadaa rabay qof oo qaabkaa rabay iigu qorxiyaa waaya soo markaasa waxaa go-aan ku gaaray inay baahi saas jirto oo shaqadaas dukaankaas ee aanan gelin oo midaan kale baahidaas ay jirto aa galo saas darteeda barnaamijkan farniijarka aa ku bilaabay shirkaddan jeegaan iyo kuwa yaryar ee la midka ah inkastoo ay shaqooyin u abuureen dhallinyaro fara badan haddana waxay sheegayaan inay la kulmayaan loolan dhinaca suuqa ah oo ay ku jirto siday u heli lahaayeen macaamiil xoogan
inaa dadka kooda hore inaa wixii baro inay aada igu adkaatay qofkii markii wixii oo i weydiiyo oo idhahaanoo kale waxaan samays waayabe waayo oo qaaligaas oo u yahay waxaa waqti badan iigu qaadatay inaa qofkii aa ka dhaadhici wixii samayska ah iyo waxa diyaarsan adduunka marka loo fiiriyo inuu mar walba oo qiimo badan yahay wax oo kastamayska ah waxaan qofkaa saa khaas loogu sameynooyaa gurigiisayaa loo soo cabirayaa wixii maskaxdiisa ku jirayaa loo sameynooyaa normale wax diyaarsan way ka qaalisan tahay hadda xoogaa dadku way la qabsadeen taasa xoogaa waqti iigu qaadatay inaa dadka baro
mahad cali maxamuud waa mid ka mid a dhallinyarada hadda halkan ka shaqeeya waxa uu horay uga soo shaqeeya goobo kale oo la mida shirkaddan oo ay maamulayeen rag hadda goobta uu ka shaqeeyo oo ay madax ka tahay gabar uma arko inay wax weyn ka duwan tahay meelihii uu horay uga soo shaqeeyey waxaana uu tilmaamayaa in gabdhaha fardowso oo kale ah ay la yimaadeen firfircooni shaqo iyo inay fahamsan yihiin qaabkii ay ula macaamili lahaayeen shaqaalaha
horta aniga meelo badan waa ka soo shaqeeyey inta badan ragaa maamuli jirtay laakiin marka ugu horeyso meel gabar ka shaqeysa oo aanmeel gabar imaamusho aan ka shaqeynayo markaana igu horeyso maasha allah marka waxaa is leeyahay wax isdhammaan ma jirto hadda difference u dhexeeyo hadda aan dhihi kara ma jirto waa maamul maamul le waay haddii gabar naqatay hadduu nin naqdo inkastoo dadka soomaalida inta badan ay u badiyaan inay ragga ay fiican yihiin meelaha qaar inay maamulaan hadda maasha allah aniga wax difference hadda kuma arko isla maamul maamul leah
soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa colaado tobannaan sano ragaadiyey inkasta oo dumarka soddonkii sane ee lasoo dhaafay ay halbowlo u ahaayeen nolosha qoysas fara badan haddana maysan heli jirin fursado ay ku abuuraan ama ay ku maamulaan ganacsiyo waaweyn oo shaqeeya haddase waxaad mooddaa intaasi ay isbeddelayso waxaana soo baxaya tiro badan oo gabdha ah oo keligood samaystay shirkado ama dukaamo waaweyn oo ganacsigooda uu sii xoogaysanayo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba subax wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool magaalada jigjiga ayaa kulanay magaalada ku qabteen kaga hadlay xaaladooda iyo weliba baahiyaha ku gadaama noloshooda iyagoo sheegay inay jiraan caqabada haysta islamarkaana codsaday in dowladda hoose ay hoos u eegto geesta kalena xafiiska arrimaha bulshada deegaanka ayaa sheegay inay siiyaan tababaro xirfadaha kala duwan ah si ay u helaan shaqo abuur bilowa warbixin arrinta ku saabsan waxaa jigjiga nooga soo diray waryahayaga maxamed cabdiraxmaan ugaaskata dadka baayaha gaarkaa qaba ee ku dhaqan dunida ayaa marka laga yimaado waxyaabaha ay la wadaagaan bulshada kale ayaa waxaa jira baahiyo iyaga u gaar ah oo u baahan in la siiyo tixgelin gaar ah haddaba qaar ka mid ah dadka baayaha gaarkaa qaba ee ku dhaqan caasimadda dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga oo kulan ku yeeshay magaalada jigjiga ayaa waxay kaga hadleen baahiyaha ay qabaan cabdisalaan mahdi waxa uu ka mid yahay dadka baayaha gaarkaa qaba ee ku dhaqan magaalada jigjiga waxa uu sheegay inkastoo dowladda ay waddo qorshayaal horumarineed haddana inta badan aan wax badan oo tixgelina la siinin bulshada baayaha gaarkaa qaba kana waxaana codsaday dowladda in dadkani la tixgeliyo hoosna loo eego baahiyahooda dowladda hoose horumarin badan bay sameeyaan nidaamyo badan bay hayaan waxaa ka mid a guryawadareedyada guryawadareedyadaas sanad kasta waa la sameeyaa sanadkaas kasta ha sameeyaane naafadu liiska umaba jirtaba haddii mucaawimo caadi ahoo xitaa waxaad kolkol timaadaa xafiiska ku sohaagta qabaleeyada ay u qaybiyaan qabaleeyadu wax naafaa oo maanta intay diwaangeliyeen ay meel ku og yihiin oo odhanayaan hebel waa naafiya soo qora ma jirto ee dowladda hoose lafteeda waxaan ka codsanayaa inay arrimaha naafada dhinac kastaba inay hoos ay u eegto oo heer ayna gaadhsiiyaan qabalee kasta in qof wakiil ah maartin la fadhiisiiyo anu waxaan ahay qof naafaa waxaan ku socon jiray bakooraddan nin aad u socod badanna runtii waan ahay markaa dhibaataday gaartisay waxaa weeye intaasay bogowday hadda intaan watay intaan watay bay bogsatay intaas hilib bay noqotay runtii dhinaca kolkii laga fiiriyo waa adeeg aad u fiican waa tas dowladdaan la siisay weliba waxaa la siiyey xafiiska arrimaha bulshada ayaa la siisay gaariga cabdulaahi maxamed waxa uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarkaa qaba waxa uuna ka sheekaynayaa caqabadaha haysta dadkani baahiyaha gaarkaa qaba gaar ahaan xilliyada ay u adeeg doontaan xafiisyada dowladda goobaha dhismayaasha ganacsiga oo uu sheegay in aynan lahayn intooda badan wiishka la raaco taasoo uu sheegay in dhibaato ay ku tahay adeegyadii ay ka heli lahaayeen goobahani haddaan nahay dadka baahida gaarkaa qaba xafiisyada heer deegaan xafiisyada xafiisyada dhan ee deegaanka hoteelada iyo goobaha ganacsiga iyo masaajidada intaba kama helo adeega aan u baahnayn haddii aan u baahdo maanta inaan masaajid ku tukado waxaa weeye meel aan u mara ma jirto xafiisyada deegaanka tusaalahaan haddaan xafiiska deegaanka aan soo qaato waxaana muwaadin macnaha u baahan adeega u baahnaa qofka shacabka ah ee deegaanka ku jooga inuu helo xaqna u lahaabaan markaan aan dhaho xafiis baan tegayaa ee warqad yar bay kaga soo xidhanto waxaa iga ku qasbanahay xafiiska inaan aan sugo ninka mas-uulkaa intuu shaqada ka soo dhammaysanayo aan halkaa hoostiisa aa taagnaado walow ay kulankoodani kaga hadleen qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku dhaqan magaalada jigjiga caqabadaha ku gadaaman dadkani islamarkaana gaarka ay ku yihiin bulshada baahiyaha gaarkaa qaba haddana mas-uuliyiinta xafiiska arrimaha bulshada deegaanka soomaalida ayaa sheegay in uu jiro bilow wanaagsan ee dhanka wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku dhaqan deegaanka inkastoo uuna gaarsiisnayn ayay yidhaahdeen mas-uuliyiintu halkii loo baahnaa adeegyada la gaarsiinayo dadka baahiyaha gaarka qaba maxamed shariif waa agaasinka waaxda dadka baayaha gaarkaa qaba ee xafiiska arrimaha bulshada dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna ka hadlay waxyaabaha ay ka qabteen ka xafiis ahaan caqabadaha haysta dadka baayaha gaarkaa qaba waaxdu waxay hadda culayska ay saartay iyadoo ku xisaabtamaysa micnaha miisaaniyadda ay waax ahaan ay u hesho sanadkiiba aksaska dadka baahiyaha gaarkaa qaba sida wiljarka karaanjiga iyo gawaaridan casriga ah ee leerhka ku shaqeeya intaa waxaa noo dheer annagoo la kaashanaynaa hay-adda e c d d waxaanu siinaa tababarro xirfadaha kala gedisan oo jigjiga bolitechnic college ayaanu ku xaraynaa xirfadaha gaagaaban ayaanu soo baraa si ay hay-adahaas ugu helaan shaqo abuur bilow ah shaqo abuur rasmi ah iyadoon ahayn shaqo abuur bilow ah oo marka ruuxii xirfadda lasoo baro wax yar gacanta loo geliyo meelo badan oonu wax ka qabanay way jirtaase laakiin stiil boqolkiiba mataqaanaa labaatan bersenti kama dhanna dadka baahiyaha gaarkaa qabaay sidoo kale maxamed shariif waxa uu sheegay waxyaabaha ay ka qabteen cabashada ay soo jeediyeen dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ah in ayna u helin goobtii ay u mari lahaayeen marka ay u adeeg doonanayaan xafiisyada dowladda goobaha dhismayaasha ganacsiga oo ay sheegeen in intooda badani ayna lahayn wiishka la raaco iyo adeega rambiga waxa uuna yidhi aksaskan ku xidhan dhismayaasha ee rambiga ay ka fuulayaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba haddii ay noqoto wiish wiishashka wacyigelin ayaanu ka samaynay mar iyo laba se laakiin keliyata kuma filla wacyigelinteedaasi oo micnaha awood dhaqaalaan mar walba aanu isugu yeedhno dadkii aanu kaga wacyigelino ma hayno kormeera waanu samaynaa se laakiin waxaa muhiim ah in ay mataqaanaa sektarada ay khusayso dhismayaashu inay naga gacan siiyaan iyaguna ay ku xidhaan mataqaanaa dadka
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
wagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin leeyahay subax wacan oo wanaagsan boqolaal dhalinyaro ah ayaa sannad kasta ka qalin jabiya dugsiyada kala duwana kadibna u gudbay heer jaamacadeed hase yeeshee waxaa jira kuwa aanay u suurtogelin inay sii wataan addaxanahaasi waxbarasho sababo kala duwan aawadood waxaana dhacday in qaarkood ay ka niyad jabaan oo ay hayaan koogaasi nolosha halkaasi ku hakiyaan sayid saciid binu cali waxa uu ka mid yahay dhalinyaro dhowr jeer ka liicay ama waa wiil dhalinyaro oo dhowr jeer ay ka liicdeen imtixaanahaasi waxbarasho balse aana niyad jabin islamarkaana xirfado kala duwan soo tijaabiyey waxaana magaalada nairobi kula kulmay islamarkaana jidka uu nolosha usoo maray ka waraystay wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere aada umahadsantahay yaasiin n labada kun toban iyo toddobadii ayaan dugsiga sare imtixaankan sameeyey waxaan helay calaamadda loo yaqaano x macnaha maadan wada sameynin sabjidaha qaar ma wada sameynin waan ku noqday oo ku laabtay labada kun sagaalsideed iyo tobantii aan yidhaahde waa waqtigii wayda gobolka waqooyi bare laga heli jiray waxaan kamid noqday ardayda wayda heshe ayaan kamid noqday kadib weli waxaan ri usii lahaa inaan imtixaanaadkan ku laabto waan ku laabtay kii haddana waan rajista gareeyey ayadoo sida tahay marka waxaa ila soo dirsay caqabadooyin sida dhanka indhaha waan qaatay imtixaankii kii waxaana helay wuxuu ilaahay u qoray ayaan ka helay halka siciid bin cali indhaha maxaa kaa gaaray ma meesha aad wax ku baranaysay ma waxaa loo aanayn karaa mar walba inaad y iyo x iyo d balaas iyo aada hesho ma indhaha lagaa hayay iyo wixii aad wax ku baranaysay baadan haysan mise adaa ahaa arday aan dadaal badnayn horta waxa la hela ilaah ayaa qoray anigu waxaan ahaa qof oo mar weliba bugaagtiisa iskala tacaala ayaa ahaa waan bulshada hataa waxay dhihi jirtay marka aniga aan waxa helay waa il yaabeen marka indhaha waxaa sidaa iga yeelay tooshka ayaan isticmaali jiray waxbarashada marka la dhahaa waayo koronto ma jirto ha koronto ma noo jirin xaafadda meel anaga jowhar la dhaha ayaan degnaan jirnay
waxay ka tirsan tahay wajeer waxay ka tirsan tahay wajeer xaafad wajeer ka mid ha waxaa xaafad wajeer ka mid ah waxay ka tirsan tahay u qaybsantaa bariga wajeer iyo tarbage subcounty ay u qaybsantaa marka maadaama aysan lahayn waxyaabihii maciimka ahaa ligtkii ama korontadii quwadda ayan lahayn tooshkii caqabadiisii aan afar sano ama saddex sano ka badan aan ku isticmaalayay waxbarashadii ama shan sano ka badan aan ku isticmaalayay weliba waxaan aan xoog sii geliyay waxbarashada markaan secondaryga soo galay ayaan badiyey goormaad marka ee saxaafadda ku biirtay sideese uga shaqaysa saxaafadda waxaan ku biiray bisha shanaad labada kun iyo labaatankii bisha koowaad labada kun iyo labaatankii waxaan trainan ka bilaabay meel yidhaahdo warsan f m gaarisa ninaan saaxiib nahanay oo dalmar ayaa halkaa iga train garinayay marka markaa intaas joogto idaacadda wajeer f m ayaan la shaqeynaya marka bisha shanaad labada kun iyo labaatankii news reporter ayaan u ahaa waxaan u xil saarnaa tarbaje subcounty meel yidhahdo ayaan u xil saarnaa newska ayaan halkaa kasoo gudbin jiray marka sideed ku noqota marka ee nin ciidamada wadanka loo tababaray sida n y s oo ah dhallinyarada adoo saxafiya waxaan ku noqday mar allaala markaan arkay daruufihii idaacadda ama aan yidhaahdee sida anigu u baahnaa inaan ka helaynin macnaha idaacaddo maadaama nin mootaalana aan iska ahaan jiray mootaad ku shaqaysan jirta ha maadaama ay waxyaabihii iskeen waayaan duruufo darteed ayaa macnaha waxaan isiri kaali tariin soo qaado xifrad iska sii kordhiso maadaama nin yar aad tahay weliga sire marka waxaan ku biiriyay labada kun iyo laba iyo labaatankii bishii koowaad dhalinyarada tababarka dhalinyarada ee loo yaqaano national youth serviceka ayaan ku beeray ha marka waa dhalinyarada markay dugsiyada sare soo dhameeyaan anagu shaqada qarankaan oran jirnay daeed la baro xirfadaha xagee ku gasha tababarka marka waxaan ku galay meel yidhaahdo gilgil subcounty ayaan ku galay halkaasi waxaan kusoo bartay tababarka goonida ah oo sida militariga sida laisu dafaaco sidoo kale waxaan soo bartay waxyaaba gooni ah breedka sidoo kaleeto firefighters-ka coos gooni ah macnaha waqtian usiin jiraa jirta disaster management firefighters sidoo kaleeto qaabka loo waaniyo qofka markuu lasoo dirso cudurka h i v aidska ma ku shaqaysa marka xirfadii waa adigan hadda haddana miidiyihii ku dhex jiree mise waa ka tagta
intaba waxaa iiga muuqato mediagu inaan ku dhex jiro marka maxay tahay rajada kuu muuqataa waxaad soo martay ciidamadii waxaad soo martay mooto waxaad soo martay idaacado kala duwan weli meel ma taagni dadku siday kuu arkayaan ninkani waa nin duulduulaya laakiin dulqaadkaaga iyo samirkaaga markaa fiirisid ninka saddex goor imtixaan dugsi sare ku dhacay oo ku laabtay nin sahlan maahid maxaa kuu muuqda waxaa ii muuqdo yaasiinow qofka markaas tilaab waxaad qaaday ay boostaf ay yihiin markaad gadaal u socoto iyo markaas hore hore u socoto markaad hore u socoto ayaa tilaabadaada meeshaad rabta ay ku geysaa marka aniga waxaan aaminsanahay tilaabadaydu meesha aan ku socdo inaanan weli aan gaarin inaan ku taagnaado
aad ayadu mahadsan tahay siciid bin cali waa nin saxafiya waa nin ciidamada soo maray waa nin mootooyin ku shaqaystay hase yeeshee weli aan gaarin meeshuu higsanayay yaasiin cise wardheere v o a nairobi
waa gaag dhegaystayaal gabagabada idaacadda aynu joognaa haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha wagaaga dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii saaka iyo caalamka oo codkiisa inugu soo gaarsiinayey kinkaaleeda tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo